magaalada kismaayo ayaa waxaa lagu qabtay kulan aqoon kororsi ah oo lagu baranaya xirfadaha kala duwan ee dijitaalka waxaana loo qabtay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada kismaayo iyo kuwa ku shaqaysta aaladaha internetka kulanka ayaa waxaa soo qabanqaabisay ardaaga waxaana u faa'iideynaya ustaad cabdijaliil cusmaan oo ka mid ah wariyaasha ku shaqaysta aaladaha kala duwan ee internetka baraa jamaal oo ah agaasimaha ardaaga oo daafurtay tobabarka ayaa waxay ka warbicisay waxyaabaha uu ku saabsan yahay waxaan dhammaan u mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha qof walba maqaankiisa iyo nasabkiisa aan ugu mahadcelinaya si khaasa waxaan ugu mahadcelinayaa cabdijaliil cusmaan oo isku soo xilqaamay kulankan jeclaystay waktigiisa iyo aqoontiisa qayb ka mid ah in dhalinyarada kisre kismaayo ee uu gaaro aad baan ugu mahadcelinaynaa cabdijaliil kulankana waxaa soo qabanqaabiyey ardaaga ugu dambeyn cabdijaliil cusmaan oo ka mid ah macalimiinta tababarka bixinayay ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha lagu baran doono tababarka intuu socdo wixii aan idinku beerin kara waan idinku beerin karaa sida bara ay sheegtay barnaamijkan wuxuu ka qeybnaan qeybsanaan doonaa saddex weji oo kala ah amaba laba weji oo muhiim ah oo ah qeybta theoryga iyo qeybta practicalka inaanu eegna ee digital media marka laga hadlayo ama warbaahinta casriga ah qeybta dambena waxaanu eegi doonaa oo barnaamijka ku jira waxa loo yaqaana digital marketing waxaa u dambeyn doona networking iyo inaanu wixii resource aanu kala qaadano marka cilmi badan ma jira laakiin waxa aan idinku dhaamo amaba aan xog ahaaya ayaan idinla wadaagi doona insha allah dawaaleedma qof anigoo saxaafada ku jira ayaan ahay dadkii siinahaaye halkaan fadhi laakiin waxaan go-aansaday oo nin waktigeyga idin ka faa'iday maadaama aan kismaayo imaaday reer kismaayo aan ahay dhalinyarada ay joogaan inaan waktigeyga idin ka faa'iday un baan barnaamijkan u qabtay maahan inaan idinka cilmi badanahay amaba in aan idinka mudanahay maahan